Iyada oo roob xooggan ka da'ay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo samaysay dadaal xooggan ku guuleysatay maareynta biyihii fariisan jiray aagagga magaalada, taas oo caqabad ku ahayd isu socodka gaadiidka iyo dadka. Dowladda hoose ayaa samaysay biyo-mareenno dhowr ah kuwaasoo xal u noqday biyaha aagagga, iyada oo mararka qaar doomo lagu mari jiray xilli roobaadkii hore. Qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay sida loo maareeyay biyihii fariisan jiray aagagga.
Meeshaan hadda aan ku suganahay aan taaganahay waxaa la yidhahdaa aargada ama udub dhaxaadka dowlad goboleedka Jubbaland xarunteeda Kismaayo ah. Maasha Allah meeshaan ilaahay nimcadiisi waaye roobkaan roobka ka horeeyey ama kasii horeeyey lama mari jirin. Waxaa la mutaysanayay doon in lagu maro. Maantana waad u jeedaan roobkii oo da'aya lasii maraya. Guulaha oo la taaban karo ugu horeeya oo dowladda Jubbaland gaartay ka mid tahay.
hadda waxaan taagannahay meeshii ramboodka argada wixii hadda ka horreeyey sanadihii kasii horreeyey marba heer baan marayna oo ay jubbaland soo- soo maraysay hadda alxamdulilah waxaan ugu- heerkii ugu fiicnaa waan marayna hadda waxaan xasuustaa meeshaan oo baabuurku markuu galo biyaha oo qaadaan Ee, maantana waa saan ilahay baa mahadda iskale Ee, waxaa karo maamulka si u shaqeeyey iyo sida boqa magaalada oo kale iyo madaxweynaha jubbaland waan u mahad celinayna sababto tahay waxaa wanaagsan haddaan maamul system loo helin oo lagu sameyn waxba ma hagaagi lahaayeen wax walba maamulka la hagaajiyo waxa la wanaajiyo bay waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol amnigaan iyo barwaaqadan aan haysanana cid haysato soomaalida maanta ma jirto hadda ilaahay baa iskale intaa bacdina waxaa sii le hadda madaxweynaha jubbaland iyo maamulka si waxaa usii mahad celinaynaa mar kasta sida wadooyinka loo dhisay loo hagaajiyey iyo shaqooyinka la qabtay Aa ilaahay wuxuu yidhi qofkaan dadka u mahad celin aniguna u mahad celiyo waa mahadsantihiin meeshaan hadda aan taagannahay ee nadaafadda iyo quruxda iyo bilicda ay ka muuqato oo ahaan jirta meel doonno aan ku marno ama ilmuhu ay ku baktinayaan haddii aan eh, markii horeba eh, laga sii cesharin ilmuhu marka dhibaatadii badnayd ilaahay baan ka magangallay waa fiicanna haddee eh, waana ku faraxsannahay waxqabadka muuqda ee ay ka samaysay dowladda jubbaland hawsha ayada ah jidadka la sameeyey eh, sida loo dhisay meelihii biyo fadhiga ahaa biyahana hadda waxay aadayaan eh, meesha loogu talagalay oo ahayd badda bullaacadaha la sameeyey hoostana ay marayaan ma fahmi karaan dadku in hoosteeda had tuubo biyood ay marayso oo ay gelayso badda taasina waa ahmiyad iyo guul ay gaartay eh, maamulkeenna iyo degmadeenna intuba waana ku faraxsanna waxaan rajaynaynaa intaa ka badanna